ganacsatada magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey sare u kac ku yimid qiimaha yaanyada iyo khudaarta kala duwan ee suuqyada magaalada waxayna sheegeen in sababaha ugu weyn ee arrintan keena ay yihiin abaaraha ka jira dalka iyo roobabka oo aan ka di'in qaar ka mid ah gobolada taasoo saameyn ku yeelatay wax soo saarka beeraha haddaba waa qaar ka mid ah ganacsatada iibisa yaanyada suuqyada magaalada jowhar oo ka waramaya qiimaha yaanyada heerka uu marayo laba farqiyaa u dhexeeya sanadkii hore rakiisa iskaad jiirgaanka toban kun toban iyo shan kun labaatan kunaan gadanayna macaash waa kelina ilmaha biilkoodaa laga helaya laakiin hadda yaayadii baqaal waa laba boqol iyo siddeetan kun oo shil soomaaliya lagu soo gadaa beesadaadii oo gelisi aaba ka helaynaa hoos u liidanaysaba alxamdulilah rabbilcaalamiin shukri ilaahayaa maadda u sugnaatay hortii macaash waa ka heli jirna hadda laakiin macaash kama helno beesadaa in la fahayna baan ku kabnayba hadda ebel saasay ahayd hadda kastoo koray u nuuxsatay laba boqol boqol iyo siddeetan daraad waxaan ku gatay boqol iyo labo boqol iyo labaatan a keenaaya suuqlaydaasaa iga iibsato muslonka waxaa la beec geeyaa marna xamara loo qaadaa marna ebel xamara loo qaada hadda joor gudaheeda laskaga gataa laskaga biiraystaa markay qaalayso waa mar ay safarka a socdo markay raqiisaysana safarkiiaaba joogsada maoho ma inoo faa'iida sugaay ay khasaare iska imaanay nacam waa jirtaa maray iga farxiso waa jirtaa walaa waxqabad wax walbaan ku samaystay markay khasaarada keenayso waa mar ay caayaan ou taabtay oo tiribad iyo duro iyo astaabtay marna basalaan tacbanaa marna yaanyaan tacbanaa waxaa loogu celi karaa waa in daawooyin la helaa arrintaani ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa waxaa kale iibsiga suuqyada iyadoo ganacsatada iyo macaamiishuba ay la tacaalayaan sicir barar ku yimid khudaarta daruuriga ah ganacsatada ayaa waxa ay maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha samafalka ka codsaday inay gacan ka geystaan sidii wax loogu qaban lahaa xaaladani loona taageeri lahaa beeraleyda si loo yareeyo saameynta abaaraha iyo roob la-aanta